galab wanaagsan idil ahaantiinba meel kastaad nagala socotaan waa v o a washington idinka imanaysa hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamka ayaa cambaareeyey go'aankii ay dowladda kenya shalay ku sheegtay inay xidhayso xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma hay-adaha ayaa sheegay ama go'aankaas ku tilmaamay mid aan laga fiirsan falceliska hay-adahan iyo saamaynta go'aanka kenya ayaa falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha igula suganay waxay ka waraystay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere oo nairobi ku sugan go-aankaasi wasaaradda arrimaha gudaha shalay ka soo baxay durbadiiba waxaa falcelis adag ka muujiyey labada hay-adood ee caalamiga ee la yidhahdo amnesty international iyo hay-adda la yidhahdo human right watch oo labaduba sheegay inay cambaaraynayaan tallaabadaasi oo ay sheegeen inay lid ku tahay xuquuqda dadka qaxootiga ah oo xilligan aan lagu celin karin soomaaliya iyo meelo kale maadaama iyagu aanay ku jirin dadka sida tabaruc ah u doortay inay dalkooda ku laabtaan
marka laga soo tago falceliska hay-adaha caalamiga ama jawaabta ay bixiyeen sidee dadka soomaalida ee gobolka ku dhaqan ee ku jira xeryaha qaar badan oo kamid ah ay u arkaan xiritaanka la sheegay in la xirayo xiryihii ay dhowr iyo labaatanka sano ku noolaayeen run ahaantii dadku aad bay arrintaa uga wanaacsan yihiin markaad sheegto dadka ku dhaqan aad la xiriirto xeryaha kaakuma iyo qadaab oo qiyaastii afar boqol iyo saddex iyo lixdan kun ilaa iyo haatan ay ku harsan yihiin iyadoo falastiin ay heshiiskii dhex maray dowladda kenya soomaaliya iyo u n h r ta ee ahaa dadka doonaya inay iskooda u laabtaan ilaa iyo haatan ay laabteen wixii ka dambeeyey sanadka labada kun iyo saddex iyo tobanka afartan kun oo qof oo ku laabtay gobolada jubbooyinka gedo iyo baydhabo iyo qaarna iyagu iskooda ugu laabtay magaalada xarunta ee muqdisho haddana dadku waxay dareemayaan inay heleen fursado waxbarasho dhowr iyo labaatan sannadood carruurtooda inay caafimaad iyo nabadgelyo haystaan marka laga reebo dhibaatooyin yaryar oo qaxootiga ay kala kulmaan isla markaana ay adag tahay inay hal mar wada guuri karaan inta xaaladaasi soomaaliya ay aada isku bedelayso walow dadka iyagu iskood u laabanaya ay isdiiwaan geliyeen
marka waa sidee dareenka dadka reer kenya ay ka qabaan iyo dowladda kenya kadib markii ay shalay arrintaasi ku dhawaaqday iyada laftirkeeda wax warara oo dheeraada ma ka soo saarta arrinta waxaa jira nin si gaara isaga looga soo doorto deegaanka xeradan ugu weyn caalamka ee dhadhaab ee deegaankaasi mudanaha la yidhaahdo doctor daahiye ducaale waxaana uu sheegay in arrintaasi uu aada uga soo horjeedo dadkana aan la celin karin dowladda kenyana go-aankaasi ay ka laabato isagoo sheegay inuu baarlamaankana arrintaasi geynayo waxaanu horey u sheegay in dadka xaaladooda iyo noloshooda wax laga qabto islamarkaana deegaanka oo dowladda waddanka kenya ay ka cabanaysay iyo ammaan darrada iyo falal badan oo dhinaca ammaan darrada oo ka dhacay sidaas aad ka warqato jaamacaddii gaadisha iyo xuduudaha oo dhowrba wax ka dhaceen haddana daahiye xildhibaanku waxa uu leeyahay dadkan waa dad marti noo ah islamarkaana wax badan bay kenya kusoo kordhiyeen marka la eego awoodda xagga shaqaalaha waxbarashada ammaanka iyo deegaanka oo in sida la sheegaya aan dhibaato u qabin hase yeeshee dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay kala dirtay waaxdii loo yaqaanay department of refugee affairs ama waaxdii arrimaha qaxootiga oo inta badan u dhexaysay soomaaliya kenya iyo weliba hay-adda u n h r shan iyo labaatan sannadood taasi oo iyagu ahaa kuwa diiwaan gelinayay dadka iskood inay u laabtaan oo weli iyaguna laftirkoodu aan la ogeyn shaqadoodu waxay noqon doonto hase yeeshee falastiinay maaha markii ugu horreysay ee kenya ay ku dhawaaqdo in qaxootigu baxo ilaa iyo xukuumaddii daniel arab moy mar walba oo xaaladda ammaanka iyo dhaqaalaha xaggiisa qaxootiga iyo arrimo xagga deegaanka ku saabsane ay soo baxaanba kenya waxa ay ku baaqi jirtay in qaxootiga dib loo celiyo gaar ahaan kuwa soomaalida
muxuu marka kan uga duwan yahay baaqyadii hore kenya ay usoo saari jirta run ahaantii kani waxa uu kaga duwan yahay waxaad moodaa hay-addii dhammayd ee u n h c r hay-adda qaxootiga iyo soomaaliya iyo kenyaba udhexaysay ee waaxda qaxootiga oo siin jirtay dadka qaxootiga badbaadada ay u baahan yihiin ama integration haddii loo qaado inay dadka dhex galaan ama ay helaan fursado ay dibadaha ku aadi karaan intaba haddii hay-addaa la joojiyey waa markii ugu horreysa oo hay-addaa shaqadeeda la joojiyey oo hoostagi jirtay wasaaradda home affaireska ama arrimaha gudaha hase yeeshee go-aankan waxaa ka hadlaya marka beesha caalamka la fiiriyo iyo guud ahaanba dalka kenya mas-uuliyin badan oo kamid ah in uu kaga duwan yahay kuwii hore maadaama tiro aada u badan la sheegayo in la doonayo inay xeryahaasi ku jiraan albaabada loo xiro iyadoo nus malyuun lagu tilmaamo qaxootiga guud ahaan inuu yahay kuwa soomaalida ahi walow ay jiraan wadamo kale oo afrikaana oo iyaguna ku jira xeryaha dhadhaab yaasiin ciise wardheere oo nairobi ku sugan wuxuu u warramayey falastiin axmed iimaan